doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday somalilan ayaa qaar badan oo ka mida musharaxiinta guulaysatay waxa ay ahaayeen dhalinyaro taasina waxay imaanaysaa iyadoo dadka isku diiwaangeliyey codaynta badankood la sheegay inay ahaayeen dhalinyaro khubarada ayaa sheegay in dhallinyarada soo baxday ay yihiin kuwo wax soo bartay warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray qadar maxamed xakulle doorashada golaha wakiilada somalilan ee loo dareeray koob iyo soddonkii bisha aynu ka soo gudubnay emey ayaa muujisay in dhallinyaradii ugu badnayd ay soo baxaan kuna guulaystaan tartankan iyada oo la odhan karo xataa kuwa aan guulaysan lafdigooda ayaa u badnaa dhallinyaro taasoo lagu tilmaami kara doorashada deegaanka iyo wakiiladu inay ahayd tii fursadda ugu weynsiisay dhallinyarada reer somalilan ee waxbaratay waa kan brofeser mubaarig r oo ah guddoomiyaha jaamacadda caalamiga beder ee magaalada hargeysa maanta markanaga doorashada xildhibaanada soo baxay ama deegaan ha noqoto ama wakiila ha noqoto waxaad odhan kartaa number aad u fara badan runtii ayaa waxuu maanta yahay dhalinyar dhalinyartaasi keliya maahayna dhaliyana waa dhalinyar badan baa ku jirta aqoon runtii leh baarlamaanna markaynu ka sheekeynayno waxa weeyaan wuxuu inta badan laga hadlaa waa wax technical ah waa xerar la ansixinayo miisaaniyad la sameynayo heshiisyo la gelayo gudiyo kala duwan waxaasoo dhan aqoon bay u baahan yihiin marka waxaan qabaa runtii isbedel la yaab leh inuu doorkan ku iman doono muxuu ahaaye golayaasha runtii deegaanka iyo wakiiladaba sida runtii dadka ay filayaan waxa taa ku dheer dhalinyarnimada ay xambaarsan yihiin ayaa waxay keensanaysaa runtii in firfircooni badan ay ku soo korodho qaabkii uu shaqayn jira golaha wakiiladu oo inta badan waxaa dhici jirtay kooramada qaar inaanay guuntamin iyadoo lawaayi jira xildhibaanada soo xaadiraan tii meesha way ka baxaysaa oo niman runtii dardar cusub qaba oo maanta raba inay wax qabtaan oo diyaaro inay wax qartaan oo kartiyo enerjiba xambaarsanba maanta kusoo biiray runtii golihii wakiilada iyo deegaankaba taas aqoonno intooda badan waxay u dheer tahay marka waxaa qaba isbedel layaab la ayaa hadda la filanayaa runtii inay ka dhalato doorashadan sanadkan muxuu ahay ka dhacday somalilan inkastoo khatar kalena ay jirto oo khatarta kale jirta ay tahay waxaa dhici karta ninka dhalinyarta ah ee aqoonta leh ee runtii aan dhaqaale badan haysan inay dhici karto markuu golaha tago inuu isirado dhaqaale ka samee oo way dhici kartaa in halkaa uu dhaqaale ka raadi guulaha ay dhallinyaradu ka gaadheen doorashadii isku sidkanayda golaha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan ayaa ka dhex muuqata marka la eego wejiyada cusub ee soo baxay waa kan wasiirka hore ee maaliyadda somalilan yuusuf maxamed cabdi oo isaga laftigiisu si hoose ula socday doorka dhallinyarada waxbaratay ay ku lahaayeen codbixiyaasha iyo locodeeyaha labadaba waa run oo marka iminka la qiyaaso sida qiyaasaha dadkiisa sharaxay la tilmaamayo boqolkiiba siddeetan ee afartan jir ka yaraa dadkii u sharaxnaa golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada dhallinyaradii waxa ay keentay inay ogaadaan oo qof walba uu isku dayo siduu wadanka wax ugu qaban lahaa hogaankana uga qaybgeli lahaayeen isbedel muuqda iyo xisaabta kasoo kala baxayana ay u sameyn lahaayeen waxaa arrintaasi ay dalka keenaysaa maadaama dalka boqolkiiba shan iyo toddobaatan ay dhallinyaro yihiin in dhallinyaradu bisayl siyaasadeed oo aad u far badan uu ka muuqdo oo waxaa taa caddayn oo ah dhallinyaradii laga guulaystay tusaale hadan gobolka sool u soo qaadano ninkii labaatan jir ka yaraa ama labadhowr iyo labaatan jir ah ee afar cod lagaga helay hambaliyeeyey kii tog dheer lagaga helay lixda cod ee hambaliyeeyey sanaag ninkii afar iyo labaatanka cod lagaga helay ee hambaliyeeyey waxay tilmaamaysaa bisayl siyaasadeed oo dhallinyaraduna ay diyaar u tahay inay hogaanka waddanka ay la wareegaan xildhibaan barka jaamac batuun ayaa noqday xildhibaankii golaha wakiilada somalilan loo soo doorto ee ugu codka badnaa waxaana dareenkiisa uu ku cabbiray in uu u mahadnaqo cid kasta oo si toosa iyo si dadbanba ugu lug lahayd guusha uu ka gaadhay tartankii uu u sharaxnaa aqalka wakiilada ee gobolka maroodijeex ee somalilan waxaan u mahadnaqaya ilaahay subxaanahu wa tacaala si nabadgelyo ah oo galgacal iyo walaaltinimo ay ku dheexan tahay oo quruxiyo qiimo leh inuu ugu dhameeyo doorashadeennii somalilan inay ku qabsoonto waxaan sidoo kale doonaya inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo guddoomiyaha xisbigayga mudane doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaa kaloo aan jeclahay inaan u mahadnaqo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe oo saddexdooduba ah rudhiga inay doorasho dalka ay ka qabsoonto guushana iyagu leh sidii wanaagsanayd ay uga shaqeeyeen dalka inay doorashada isku sidkan inay ka qabsoonto oo taariikhda saddexdoodaba ugu xusan aad iyo aad baad mudan ayaan idinku lou mahadsantay waxaan u mahadnaqayaa shacbiga somalilan ee sharafta leh ee daafaha dunida iyo dalkaba jooga waxaan u mahadnaqayaa cid kaste oo codkeedii iyo cududeedii iyo caqligeediiba iigu codaysay mahadnaqa kadib maanta waxay tahay maalin ku suntan taariikhda somalilan maalin weyn maalin waasan uu beriyey maalin la xusi doono malaayiin sanno oo inaga dambeeya insha allah guusha timid maaha mid anigu aan leeyahay mid qabiil leeyahay mid qoys leeyahay waa mid ka wada dhexaysa qaranka jamhuuriyadda somalilan oo dhan waxa sharafta iyo maamuuska gaarka a leh shacbiga xariirta ah ee ka xoroobay qabyaaladii ee qaatay qarannimada shacbiga ku dhaqan gobolka maroodijeex shacbiga ku dhaqan magaalada hargeysa degmo kaste oo ay degan yihiin waxaan u hayaa abaal iyo ogaal aan marnaba maskaxdeeda si yar uga baxay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa